haddaba sidii aad maqlayseenba maamul goboleedka puntland ayaa guddi u saaray baaritaanka weerarkan guddigaasi waxaa ka mid a wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirsi cabdulle indhaguran cabdiraxmaan xuseen furre oo washington jooga ayaa waraystay waxaana ugu horreyn u weydiiyey natiijada baaritaanka hordhaca ah
bismillahi raxmaan raxiim baaritaanku weli waa socdaa intii aada hadda un horey u maqasheen oo aan filayo inay idin soo gaartay ama geerida ha noqoto ama dhaawac ha noqotee waxa weeyaan afar qof oo ajnabi ah iyo laba qof oo ahaa ciidankii waardiyaha ahaa lixdaas iyo qofkii isqarxiyey oo ku toddoba ah intaas ayaa dhimatay dhaawacana waxa weeyaan sideed qof afar waxay ahaayeen ajnabi afarna waxay ahaayeen ciidankii waardiyaha ahaa sideeddaa qof dhaawacoodu waxa weeye hal gabar ah oo haweena maahana inta kale waa dhaawac fudud waxaana loo qaaday nairobi marka baaritaankii waa socdaa ilaa hadda natiijadiisii ma soo bixin guddigii maanta loo xilsaaray markii shil ku dhacay shil degdega ayaa golaha wasiirada ayay galeen oo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda sihayaa u jeergaranayay guddigii la saaray ilaa hadda way fadhiyaan waxauna hordhac loo helayaa in qofku is qof isqarxiyey ay ahayd laakiin uusan ahayn maxaa la dhahaa wax miinaayo ama dhulka lagu xabaalay ama baabuurka lagu dhejiyey le ay ahayd qofka googo-ay oo aan ka helnay surka iyo lugaha keliya ayaan helnay madaxiisii iyo lugihiisi keliya aan helnay intii kale waa maqan tahay marka qofkaas oo aada u burbursan waa gartay mudane wasiir waxaad sheegtay in qofka isqarxiyey uu ahaa qof isa soo miidaamiyey oo gaariga isku qarxiyey ma ogaateen sida ay ugu suurto gashay inuu baabuurkaasi fuulo
horta weli baaritaankii baa socda ma rabo inaan ka hor dhacno laakiin tiisa keliya un waxaan haynaa inuusan qof inaan baabuurkana aysan ku xirnayn miinaduna dhulka ku xabaalnayn qof uu isku qarxiyey baabuurka marka laakiin qaabka iyo mee inuu ku jiray iyo meesha uu kasoo galay iyo waddada uu ku yimid iyo dhammaan waa baaritaanka socda waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay soo sheegi doonaan gudi maxaa la dhahaa farsamo yaqaaniin professional u ah hawsha baaritaanka ayaa hadda ku dhex jira laakiintiise waxaan un nasoo intii aan horey u helnay informationka wuxuu sheegayaa un inuu qof yahay waxa isku qarxiyey oo madax iyo laba lugood keliya laga hayo marka dhinacu kasoo galay dabcan waxaad arkaysaa albaabka baabuurka baabuurka waa baabuurtan yaryar oo minibaska albaab ayuu kasoo galay albaabka meeshiisa ayaa qaraxu ninka qofku kala soo galay maydku madaxu banaanku yaallaayo gudaha kuma jiro sidoo kale gabadh baa fuulaysay baska marka qaraxu dhacay gabadhii oo shaqaalaha unisefta kamid ahayd intaanay baska gelin ayaa qarax ayaduna qabsado maydkeedi banaanku yaallaa marka baaritaanka ayaa soo sheegi doonaa insha allahu all informationka laakiin keliya un hadda waxaan ognahay inuu qofkaas isqarxiyey aan ku tuhunsannahay wa gartay qofka maxaa la dhaha qofkaa googo-an warar hor dhacna waxay sheegayeen qofku inuu yahayba ajinabi taas weli madi kala caddaatay inuu ajinabi yahay inuu soomaali yahay maya ma oran karno shaqaalaha ajnabiga ah waxay ahaayeen sideed qof sideedda qof afar way dhimatay oo dhimashadoodii baa la hayaa afarna waa dhaawac oo iyagoo dhaawaca la hayaa iyo darawalka oo soomaali ahaa oo isagoo dhaawaca la hayo intaas waa intii loogu talagalay baska inay fulaan qofkan marka qarxiyey waa qof sideedaas rakaabka ahaa oo ajnabiga ahaa iyo darawalka oo soomaaliya qof aan ahayn weeye marka kolley dadkii rakaab ahaan loogu talagalay oo un ka ahaa ma ahan qofku dadka maxaa la yidhaahdaa darawalkiina ma ahan sidaa darteed qofkaas isqarxiyey ama ha noqdo ajnabi ama ha noqdo muwaadin kale eh macnaheedu waxa weeye waa qof ku saa'id ah dadkii loogu talagalay baabuurka inay raacaan qof ku saa'ida wey waayo tiradii kale oo dhan waa haynaa qofkaanun madaxiisa iyo labada lugood aan helnayna waa ka saa'id
wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirsi cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay cabdiraxmaan xuseen fur halkaad kala socoteena waa v o a